معاريك الجعل يوم وانغلالي زي مغنادا
waa hagaag waa mar kale iyo barnaamijkeenna xiisaa lahaa ee hambalyada iyo heesaha
ibraahim warqadda ugu horreysa barnaamijka waxa ay falastiina naga soo gaartay caasho cabdi jaamac iyo faadumo maxamed cabdulaahi iyo shucayb cabdinuur yuusuf iyo nimco maxamuud maxamed iyo nasre xasan sabriye iyo reer maxamuud cabdi jaamac ayaan xuseen xaashi iyo axmed cabdi jaamac iyo xasan sabriye afrax waxa ay joogaan beledweyne iyo burco waxaanay jecel yihiin inay tahniyad u diraan raxmo xuseen sabriye maryama loo yaqaano iyo cabdirasaaq xuseen jaamac oo wiil ugu dhashay magaalada london waxaana loo bixiyey wiilkaasi maxamed mawliid waxaana ay leeyihiin soo barbaar noqonkii dadkiisa darkiisa iyo diintiisaba anfaca aamin ayaa leenahay warqadanna waa hambalyo meher waxay naga soo gaartay adeero axmed dhakhtar xaaskiisa iyo caruurtiisa eedda maryam dhakhtar iyo hablaheeda bay yidhaahdeen iyo nimco xasan cali iyo caruurteeda iyo nawaal maxamed magan iyo caruurteeda iyo eedda xaliimo ow jaamac iyo caruurteeda hooyo aaminaa ducaali iyo caruurteeda iyo ilmo cabdi dhakhtar iyo hooyo nimco good jibriil iyo hooyo waxay yidhaahdeen hibo yuusuf cali maxamed axmed dhakhtar iyo maxamed ibraahim dhakhtar xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo bidaar ibraahim dhakhtar iyo wiilkiisa bay yidhaahdeen iyo axmed ibraahim dhakhtar xaaskiisa iyo caruurtiisii iyo fawzi ibraahim dhakhtar xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo cabdiraxmaan ibraahim dhakhtar iyo cabdiraxiim ibraahim dhakhtar iyo cabdishakuur ibraahim dhakhtar maxamed siciid cabdiqaadir iyo dhammaan qoyska reer ilmo dhakhtar oo kala jooga france london dooxa sacuudiga yemen sweden iyo hargeysa waxay hambalyo meher u dirayaan xidiga iyo xidigta bay yidhaahdeen cabdiraxiim ibraahim dhakhtar iyo marwadiisa nasre muuse ismaaciil oo meherkooda uu ka qabsoomay waa saddex iyo labaatankii bisha diseembar waa shalay ibraahim oo waxay leeyihiin isku waara noqda kuwii ubad qayrqaba kale hele aamiin ayaanu leenahay heesta ugu horraysan dhegeystayaasheena falastiin u soo qabanaynana waa haddii lagu weydiiyo lagu yidhaahdo dhabta miyaan ku saaraa maxaa dhiilay dhibkaan kula nacay ah dhibkaan kula naca miyaan soo dhawaadaa haddii lagu yidhaahdo ibraahim kabar ewelba maadaa dheeraa waa codadka macaan ee eba naxariistii jannaha ka waraabiyey siciid mirax aydar iyo kis xaaji aadan
adiigiyo kalgacaalki xididada jira lagama dhawre adiigiyo kalgacaalki xididada jira lagama araragasi moog tahay ashaqan wax dheereen laba roob lamuudi aanteedinuu yahay araragasi moog tahay ashaqan wax dheereen laba roob lamuudi aanteedinuu yahay حلقة مقاري حرطة الحكاية إلى ندوميها حلقة مقاري حرطة الحكاية
imika dhudhumiyo miyaa soo dhawaada
awalba igama dheerayn
adabka miyaa miyaa ku soora
ibtan kula nacaya ibtan kula nacaya
imika dhudhumiyo miyaa soo dhawaada
awalba igama dheerayn
adabka miyaa miyaa ku soora
ibtan kula nacaya ibtan kula nacaya
dugmadiisu ruuxay u dhantay yaaxisho codkuye dugmadiisu ruuxay u dhantay yaaxisho ama og tahay dhigayow masaanka awga ayaasha suuqyada aaninaa maro ama og tahay dhigayow masaanka awga ayaasha suuqyada aaninaa maro amba kuguma dhaate hawra kayge waxaana ilaa qabo
asubdeel qoyaaniyo dhexwatoma aleetiyo ubaxa lamoode cusub dheel qoyaaniyo dhaxotoma areetiyo ubaxa lamoode moogtahay dhaqtiyo lacag dhalaya madiciye abanka dhuranla moogtahay dhaqtiyo lacag dhalaya madiciye abanka dhuranla caynkiisi dhawaan gala dhaxa lagama gaari horta ibakaaya aanu dhumiya ciilkiisi dhawaan gala dhaxalagamagaare horta idhakaaya inaan dhudhumiya
iminka dhudhumiyo miyaysa dhawaada
waliba igama dheerayn
adhabta miyaa miyaa ku saara
ibtan kula nacaya ibtan kula nacaya
iminka dhudhumiyo miyaysa dhawaada
waliba igama dheerayn
adhabta miyaa miyaa ku saara
ibtan kula nacaya ibtan kula nacaya
bal haddaba dhala sidii amarkaada igu qaadigad waan ka fududa
dhabta miyaan ku saaraa waxaan filayaa in heestaasi aad dhammaantiinba ka hesheen dhinacii dhambalada haddaan ku noqonno waxaa noo baaqayaa aabo maxamuud cabdi faarax casayr iyo hooyo maryamo bariise raage iyo khadiijo cabdi cali hidaayo caseer cabdi iyo waxay yidhaahdeen isbahaan caseer cabdi iskee ku magac dheer iyo caasho caseer cabdi caaisha ladan iyo xuseen caseer cabdi xuseen garaad iyo waxay yidhahdeen cadnaan caseer cabdi suldaanka loo yaqaano iyo cabdibaasid caseer cabdi oo caaqalyare loo yaqaano iyo abtiwarsamo bariise raage iyo waxay yidhaahdeen caruurtiisa habaryar muumino bariise raage iyo caruurteeda habaryar mako bariise raage iyo caruurteeda iyo abti ciise bariise raage iyo caruurtiisa iyo waxay yidhahdeen abti cilmi bariise raage iyo caruurtiisa iyo habaryar maryamo cusmaan cawad waxaana jecel yihiin dhammaantood inay taaniyad gaarsiiyaan cabdulaahi caseer cabdi faarax iyo marwadiisa qaalida sihaam oo waxa ay yidhahdeen meerkooda uu ka dhacay magaalada muqdisho gaar ahaana degmada hodon ay leeyihiin meerkiina idin horseeda guur qeyr qaba aamiin ayaan anaguna leenahay warqadan waa hambalyo aroos waxaa diraya dhammaan reer cabdi faarax waxaa ugu horeeya hooyo saare cali faarax iyo hooyo siraad maxamed cismaan iyo faadimo cabdi iyo saygeeda iyo xamdi cabdi iyo saygeeda iyo safiya cabdi iyo saygeeda iyo jaamac cabdi iyo xaaskiisa iyo saade cabdi iyo saygeeda kaltuun cabdi iyo saygeeda axmed iyo xaaskiisa sahre cabdi faarax cabdulaahi cabdi faarax cabdi xamiid colhaye iyo sahre colhaye cabdirasaaq colhaye iyo siraad colhaye iyo axmed colhaye saalax colhaye dhammaan waxay hambalyo aroos u dirayaan muxudiin cabdi faarax iyo marwadiisa farxiye ismaaciil aadan waxay yidhaahdeen oo arooskooda uu ka dhacay dirdhaba etoobiya isku waaro ubad kheyr qaban kala hela aamiin ayaanu aamin ayaan leenahay dhankii heesaha haddii aan dhegeystayaashan u soo qabanno waa heestii shamso iyo fanaankii shimaali axmed shimaali
Shaytaan wada naara, shaytaan laga fogaada, sharwaa شبابني شربت الغرب وطاحون شبابني شكاغا وجيت ليش احزان ديغي هوكيدنا شرد بارك كلاي قولي وانا فوشك لهي sheekaba u jeedale ishaxnaa deegay hoogeeduna sanad baan ku galay guri waana kuu shaka lahay jamisoyaduuyada waa mantayo shalay iyo shima waxay dhacay wakhtigaan shamareerdhigay kala shilay aadmiga la shibibay xaqiga dayaxshadka muuqiyo guudkiisa lagu shiray shacgadudka waa beri shukriga la badiya sheeg sheeg wadhisana shalow yuusan kugu ridin fiiqii aabbahaa sharaftiisa dhow sheekadeenu ha ahaad kuu sheekeeye kaa sheekeeye washarta sheegaa kaa sheega sheear kaa sheekeeye hala sheekaysan ku sheega sheekaa kaa sheega sheego sheekadeenu ha ahaato kuu sheekeeye kaa sheekeeye hala sheekaysanne danfaroole keliga sharaf ruuxa iga mudan danfaroole keliga sharaf ruuxa iga mudan shishana aanu jeclahay bayska waa adee shishana aanu jeclahay bayska waa adee xabboon ku dharaya shiilo wax iga maqal sharafiiga gudoone xabboon ku dharaya shiilo wax iga maqal sharafiiga gudoone شربت لغرب وطاحون كل شبابني شربت لغرب وطاحون كل شبابني شكاغا وجدر شحنا ديغي هوكيدنا شربت بانكو كلاي هوري وانا كوشكا لهي sheekaba u jeedale isdhaxdaan deegay hoogeeduna sharad baan ku galay guri waana ku shaka lahay jaminsooy adduunyada waa maanta iyo shalay iyo shima waxay dhacay wakhtigaan shama reer dhigay kala shilay aadmiga warqadda waxay naga soo gaartay ibraahim aadan yuusuf saafi iyo caruurtiisa faadumo yuusuf saafi iyo caruurteeda iyo zaynab yuusuf saafi saygeeda iyo caruurteeda raxme yuusuf saafi iyo caruurteeda iyo khadiijo yuusuf saafi iyo caruurteeda iyo maxamed nuur yuusuf saafi iyo aabe axmed macalin suubow iyo caruurtiisa iyo injineer cabdifataax axmed suubow iyo maryan axmed suubow iyo maymuun axmed suubow iyo ibraahim cabdiraxmaan iyo zeynab axmed maxamed saafi iyo xaawo daa'uud aadan iyo caruurteeda iyo xaawo ibraahim cali iyo xabiibo xaaji madkerow iyo caruurteeda iyo nasri cabdulaahi cabdi iyo abaay cabdulaahi cabdi waxa ay halkan tahniya dhalasho uga dirayaan aaba ismaaciil iyo yuusuf saafi iyo hooyo jamiile maxamed xasan oo ay gabri ugu dhalatay magaalada baydhabo janaa ee xaafadda bardaale waxay leeyihiin gabadhaasi waxaa loo bixiyey shukri ismaaciil yuusuf saafi mahadsanidinna waa ku soo xireen annaguna waxaanu leenahay shukri allaha ka dhiga tii dalkeeda dadkeeda iyo diinteedaba anfacda aamiin waxaa noo baaqaya hooyo muumino axmed maxamed xaamud iyo aabe cabdiraxmaan cali xaydar iyo waxay dhahdeen maxamed cabdiraxmaan cali xaydar iyo cadey cabdiraxmaan cali xaydar iyo xabiibo cabdiraxmaan cali xaydar iyo maxamed axmed maxamed iyo waxay dhahdeen axmed maxamed xaamud iyo xasan macalin cumar fiidle iyo cadde cabdulaahi ibraahim iyo waxay dhahdeen maxamed madkheer macalin iyo axmed madkheer macalin iyo yuusuf mustaf ibraahim iyo waxay idhahdeen ibraahim cabdi isaaq iyo maxamed cabdi isaaq iyo xaliimo cabdi isaaq iyo cadey cabdi isaaq dhammaanna waxa ay jecel yihiin iyaga oo kala jooga soomaaliya iyo dalalka dibadda qaarkood inay tahaniyad gaarsiiyaan aabe cabdulaahi cabdi isaaq iyo hooyo faadumo cabdiraxmaan cali xaydar oo wiil ugu dhashay magaalada muqdisho gaar ahaan degmada waaberi wiilkaasina waxaa loo bixiyey cabdiraxmaan cabdulaahi waxaana ay leeyihiin cabdiraxmaan uu soo weyna u noqo kii dadkiisa iyo dalkiisa waanfaca amiin ayaan leenahay warqadan waxay naga soo gaartay faraax maxamed cabdi iyo sacdiye ibraahim guuleed iyo abyan jaamac cali iyo nimco maxamed cali sahra aadan cali iyo sacdiye xuseen barre iyo maxamed cali iyo asad cilmi afka xaaji iyo xasan cabdulaahi iyo cali xaaji iyo axmed faarax baabaje la yidhaahda iyo maxamuud lafageri axmed afguumbe dhammaan dadkaasoo kala jooga dalka gudihiisa iyo daafaha caalamka waxay tahniyad aroos hawada u marinayaan arooskii aroosada bay yidhaahdeen iftiin xasan cali oo ku magac dheer boqolaay iyo maryan maxamed cali oo arooskooda uu ka dhacay mandheera waxay leeyihin noqda kuwii isku waara ubad kheyr qabana kale hele aamiin ayaanu leenahay waxaa dhambaalkan uu naga soo gaaray shukri yaasiin maxamuud iyo cabdikaafi yaasiin maxamuud iyo raxme yaasiin maxamuud iyo sawde xuseen maxamuud iyo bakiin xuseen maxamuud iyo faadumo xuseen maxamuud iyo yaasiin xuseen maxamuud iyo faarax cabdi axmed iyo axmed shakat iyo waxay yidhaahdeen liibaan shidane axmed iyo kulmiye shidane axmed iyo shacne shidane axmed ceyne cabdiqaadir saalax iyo leyla sheekh cabdi iyo aamine cabdi muuse iyo bashiir xasan cali maama waxay yidhaahdeen meri sheekh cabdi iyo maama maryan sheekh ibraahim iyo maama xaliimo xuseen dhammaan waxa ay joogaan yurub maraykanka iyo soomaaliya waxayna tahniyad u dirayaan iqra shidane axmed iyo waxay yidhaahdeen cabdiweli cumar oo gabari ay ugu dhalatay beledweyne waxaana gabadhaasi loo bixiyey umeyma waxaana ay leeyihiin allah ka dhigay tii soo barbaartay aamin ayaan leenahay warqadan waxay naga soo gaartay maxamed ibraahim maxamed iyo yuusuf ibraahim maxamed sundus axmed cali ubax cismaan cali ridwaan cismaan cali caasho cismaan cali canab cismaan cali xaliimo cismaan cali shukri cismaan cali sahre cismaan cali aamine cismaan cali zaynab cismaan cali farxiyo cismaan cali maxamed cismaan cali cabdiweli cismaan cali qaasim cismaan cali khaliif maxamuud cumar maxamuud maama xaawo faarax sabriye iyo habaryar xalwo faarax sabriye iyo maryan xuseen axmed khaliif xuseen axmed nafise axmed cali hibo axmed cali hodan axmed cali iyo safiye xuseen cali dhammaan dadkan oo kala jooga gobolada dalka soomaaliya waxay tahniyad dhalasho farxadle u dirayaan hooyo faa'ise cismaan cali iyo aaba cabdiraxmaan ibraahim maxamed oo wiil ugu dhashay magaalada muqdisho gaar ahaan degmada heliwaa waxay leeyihiin wiilkaasi waxaa loo bixiyey maxamed cabdiraxmaan ibraahim maxamed soo barbaar noqonkii dalkiisa diintiisa iyo dadkiisaba anfaca aamiin ayaanu leenahay markana ku soo dhowaada heesta lover waxaa wadajir ugu luqeynaya cayduruus haliyey iyo nimco yaasin lover maxaa la dhihi jira ibraahim
lover hadde waa waa jacayl wax kale- wax kale u taqaanaa mar
weliba waa waa waa qofka wax jecel lover qofka wax jecel mararka qaarna waxaa la yidhaahdaa qofka aan wax kala lahayn shukaansiga iyo haasaawaha marka laga tago marka waxaa la yidhahdaa qofkaasi waa qof loovara nolosha wax kale ma leh intaas ma ahayn saasaa oysan jira adduunyada intaasu kusoo koobto miya
codadka macaan ee caydirisaaliyaha magaciisa adaa laafiyo qalbiga ilorayo igulama
haddaad laayaanahay adduuniyada laydhsan jiray mana lufan ka dhigo warmaha kaa dhikaysaniyo
labeenta jidhkaaga iyo dhaxaadkiyo luqunta dhee taada halinsanu nocaagii igu badnaa
dantaa lahan kugu ligligane maleebkoodan sidaa lihinta jacaylka ugub laluud laxawiyo dhibtaba
buliqay buliqay mana laaban karo ilaahida laasimo axdigii laakiin adumin adumin adumin adumin
ada ada laayacan haddee runtii aan kulli macalinka jacaylka laab
adduunyada layliga baa labadii jecel lukooyo kalaalushe kalgacalkeenii la damay
yelba laabdaaka jira halbaalani goosa tidhi lalay ka soo kaysamay lugaha hore kula dhacdo
inagoo aan kala lahay wanaagan ku lahaasanay jirtii aan ku faan lahaa adigu ligii taasay
markay laalansataa libaaxii hoos fadhiyey wuxuu liqaa doonayay afiyo kala jaray ludii
kuliqay kuliqay mana laaban karo ilaahida lahaasimo axdigii laakiin hadumiy hadumiin hadumiy
codkii nimcayaasiin iyo caydruus hadiyey ayaan intaasi ku dhaafaynaa dhankii dhambaalada haddii aan ku noqonno warqaddan waxay naga soo gaartay cabdinaasir aadan madgaas iyo abshir aadan maxamed abshir dalmar iyo cabdilatiif barre aadan iyo ciise cabdi xasan iyo maxamed shariif isaaq iyo maxamuud ibraahim iyo mukhtaar ibraahim iyo aadan macalin aadan tubaako la yidhaahdo iyo cabdiraxmaan aadan jiirow salaad garaash suleymaan xariifow anas cabdinaasir aadan magdaas iyo dadkaas oo kala jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxay tahniya dhalasho u dirayaan maxamed xaaji ibraahim iyo marwadiisa qaaliga ah maryan ibraahim cali oo wiil ugu dhashay magaalada muqdisho waxaa loo bixiyey ibraahim maxamed ibraahim ducadina waa dhankiina adaa lagugu sameeyey marka ducee ibraahim waxaan ku leenahay soo weynaaw noqonkii dadkiisa iyo dalkiisaba anfaca waxaa markana noo baaqayaa mahad good jibriil iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo xasan good jibriil xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo maryan idriis kaahin iyo waxa ay yidhaahdeen inankeeda iyo caruurtiisa iyo aamino good jibriil iyo caruurteeda iyo nimco good jibriil iyo hooyo hibe yuusuf cali fadxiye ibraahim dhakhtar iyo inankeeda cabdiraxmaan cali maxamed muna ibraahim dhakhtar iyo waxay yidhahdeen zuhuur ibraahim dhakhtar iyo hoodo ibraahim dhakhtar axlaam ibraahim dhakhtar iyo faadumo ibraahim dhakhtar iyo saygeeda iyo caruurteeda umulkhayr ibraahim dhakhtar iyo saygeeda iyo caruurtooda iyo waxay yidhaahdeen sucaad ibraahim dhakhtar saygeeda iyo caruurtooda iyo muno cawaale xasan iyo hablaheeda suhuur iyo safa eh, sacad ibraahim dhakhtar dhammaan qoyska ilma dhakhtar oo kala jooga bay yidhaahdeen france london dooxa sacuudiga sweden iyo hargeysa waxayna jecel yihiin inay hambalyo gaarsiiyaan cabdiraxiin ibraahim dhakhtar iyo nasre muuse ismaaciil oo meherkooda uu ka qabsoomo bay yidhaahdeen gebiley waxaana ay leeyihiin ah, nolol farxad leh ha idin horseeda meherkaasi iyo guur keyrqaba aamin ayaan leenahay haye ibraahim kaalimihii sugaanta maxaa noo xiga
waxaan dhegeystayaashana u soo qabanaynaa maankayga waxaa ku mudan aan maalno jacaylkae mugdigiina aan ka soo baxnay waa cododka macaan ee maxamed fiike iyo fanaanada ma dheerkiyo ubaxu muuqdo widhaxaa xumba daaqsidaane midhisho ogole hayso ma dheerkiyo ubaxu muuqdo midhaha xumbadaad sidaane murwaa nafta loo huraayo martaa coodka loo godlaye marbaa hooy laga galaa murwaa nafta loo huraayo martaa coodka loo godlaye birbaa hooy laga galaa waankayga waxaa ku mudan aan maallo jacaylkaho mugdigii ka soo baxnee maalkayga waxaa ku mudan aan maallo jacaylkiyo mugdigii ka soo baxnee
midlay dadku seexdayaho mugtiyo roobtayabaahan anigu murugada jacayle midlay dadku seexdayaho mugtiyo roobtayabaahan anigu murugada jacayle ismoogii intaanu kaco meelaan idi joogin baan muqaaga ka raadiya ismoogii intaanu kaco meelaan idi joogin baan muqaaga ka raadiya maxamadow aawada wuxuu badan ku qabaa anigu muraqoonaya maxamed aawada wuxuu badan ku qabaa anigu muraqoonaya
maxaan cidla keli hamiyayo muuqaalkiyo ku arkayo masalo jacaylaan dhex maraye maxaan cidla keli hamiyayo muuqaalkiyo ku arkayo masalo jacaylaan dhex maraye munay waxaad tahay muriyado meelaan cidi jooginba anigu murugoonaya munay waxaad tahay muriyado meelaan cidi jooginba anigu murugoonaya waa codadka maxamed bk iyo nimco degan warqaddan waxay naga soo gaartay ibraahim korneel xaadi yuusuf axmed madoobe iyo marwadiisa doctoreysa maryan cali iyo doctor cabdirasaaq cali yuunis hooyo faadumo jaamac iyo ruumo cali iyo maxamed cali iyo mubaarak cali iyo cabdirasaaq cali iyo samsam axmed bilow iyo ismahaan axmed bilow iyo reer axmed fareer cabdi goosaar sahro goodir sheekh ibraahim dhammaan dadkaas oo kale jooga beledweyne jalalaqsi jowhar muqdisho ceelasha biyaha buulomareer baraawo waxay tahaniyad hawada u marinayaan lamaanaha aan kala dhicin bay leeyihiin leyle axmed fareer iyo bare cabdulaahi maxamed oo arooskooda uu ka dhacay magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan waxay leeyihiin isku waara ubad kheyr qabanin kale hela aamiin ayaanu leenahay aamin ayaan leenahay dhambalkana waxaa uu ku bilowday waxaan marka hore islaamayna daadiyaasha barnaamijka ambaliyada iyo heesaha falastiin iyo ibraahim waanu idinka guddoona annagana taa mid lamida ayaan idin soo diraynaa waxa ay yidhahdeen waxaan kala nahay hooyo ijaabo macalin iyo cali cusmaan iyo carruurtiisa iyo waxa ay yidhaahdeen shaafi maxamed iyo xaawo cusmaan iyo carruurtooda oo kale ah cabdulaahi farduusa cabdifataax cabdihaakin iyo sacadiya iyo suweyda iyo waxay yidhahdeen nuur cusmaan iyo marwadiisa seynab cabdiraxmaan iyo cabdiraxmaan cusmaan iyo marwadiisa xabiibo bare iyo wiilkooda cabdikareen cadde maxamed cusmaan iyo cabdulaahi cusmaan waxa ay dhammaantood kala joogaan kenya maraykanka sweden soomaaliya iyo sacuudiga waxayna taaniyad kaliya laaba gaarsiinayaan doctor xasan cusmaan iyo waxay yidhaahdeen yasmiin cabdiraxmaan oo meherkoodu uu ka qabsoomay magaalada nairobi ee dalka kenya waxaana ay leeyihiin meher keyr qaba ayaan bay idinkaga baraynaa iyo nolol raaxa badan warqadan markana xaggayga ugu dambaysa ibraahim waxay naga soo gaartaa abti axmed xirse iyo caruurtiisa iyo dhammaan reer cabdi xasan luul cabdi xasan iyo caruurteeda iyo ismaaciil cabdi xasan iyo caruurtiisa iyo dahabo cabdi xasan iyo odaygeeda iyo maxamuud xuseen baalow iyo caruurtiisa hooye asle cabdi xasan iyo caruurteeda iyo faa'ise xasan afrikaan iyo maxamed cabdi xasan iyo caruurtiisa iyo cabdulaahi cabdi xasan iyo caruurtiisa farxiyo cabdi xasan iyo caruurteeda iyo deeqa cabdi xasan iyo caruurteeda iyo siyaad cabdi xasan iyo caruur shariifo hilowle iyo aab maxamed geedow iyo sahra shariif dadkaasoo kala jooga maraykanka sacuudiga adisababa soomaaliya kanada iyo u k waxay hambalyo hawada u marinayaan yaasiin maxamed geedow iyo fardowse xasan afrikaan oo ku aqalgalay magaalada adisababa ee dalka etoobiya isku waara ubad qeyrqaba kale hela ayay leeyihiin annaguna aamiin ayaanu leenahay maxaa noo haysaa kay laabtu raacdow kaylaabtu raacdow weyliidataaye libaana kaalay falastiinaya heesihii hore oo aad ku wanaagsan tahay waxaan moodaya heesahan dambe qaadooda inaad ku fiican tahay
heestan waxay ka mid tahay heesaha runtii dhegaysigooda aan aadka uga helo oo meelaha gaarka aan geliyo waa codka macaan ee faaduma cabdulaahi maandeeq iyo heestii liibaani tan intaan dib dambe ugu kulmi doonana waa ibraahim xasan daandurey iyo falastiin axmed iimaan oo idinle sidaa iyo nabadgelyo
Kayla Corral. Wow.